maamulada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug ayaa ku baaqaya joojinta xiisadii colaadeed ee u dhexaysay maleeshiyaadka reer miyiga ah ee kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka mudug axmed maxamed shira kodaar guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug ayaa sheegay in dhankooda ay ku bixeen deegaanka doorshaale oo xiisad gacanka hadala ay ku dhex martay maleeshiyaadka xoola dhaqatada ah waxaan ujeed baan usoo jeedinayaa oo aan si si dhaba aan codig usoo jeedinaynaa maamulka galmudug anoo afka gobolka ku hadlaya dagaalada kaka dhacay dhinaca dagaalada waqooyi bari kasoo cusboonaaday oo ku saabsan xoolaha la kala dhacay waxaan ka codsanaynaa dagaalkaas la joojiyo baaq nabadeed wafti baan u diray waftigaas wuxuu isugu jiraa maamul iyo odayaal dhaqameed iyo urur dhalinyaro waa lagu baxay dhinaca kalena waxaan ka codsanaynaa dagaalka inay joojiyaan sidoo kale uga soo baxaan maadaama lagu jiro xilli jiilaal ah oo abaar ah oo aan loo baahna inay wax dhacaan
xaaladda deegaanka doorshaale ayaa degan iyadoo aysan jirin wax iska horimaadya oo halkaasi haatan ka jira dagaalkii shalay ee ka dhacay doorshaale ayaa lagu warramayaa in uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku diridhay waxaana isku dhacyada halkaasi uu salka ku hayay kala dhaca xoolaha xaaladdu hadda waxay ku sugan tahay xabaddii waa la joojiyey wax dhimasho iyo dhaawac labaduba waa jiraan dagaalkaasu sida aad garanayso wuxuu ka dhacay xoolo oo oo la kala dhacay xoolihii la kala dhacay dagaalkii dhinaceena anagu waa joojinay hadeerna maamulka iyo dad kale iyo iyo wax aqliga aqliga garan kara oo culamo iyo aqoonyaano iyo maamul isugu daran baan u diray dagaalkana dhinaceena waa naga go-anta inaan joojino dhanka kale inta u dhexaysa xaradheere iyo hobyo waxaa maalmahan ka taagnaa xaalad isgaarsiin la-aan kadib markii sida la sheegay xarumihii isgaarsiinta ee halkaa ku yaalay la amray in la damiyo cabdi cali oo ka mid a dadka deegaanka ayaa v o a uga warramay in kooxda shabaab ay amartay in la damiyo isgaarsiinta ha yeeshee waxa uu sheegay in sababta loo amray isgaarsiinta ay ahayd dhaqdhaqaaq ciidan oo shabaabku ay ka wadeen deegaano hoostaga xaradheere boqolkiiba sagaashan waan hayaa waxa weeye nimankaasi waa run inay antenada jareen intii ka dhexaysa ceeldheer iyo hobyo inay ka jareen waay run ha jareen waxay sameeyeen dooyo kalluumaysi oo dadka deegaanku ay ku qaraabanayeen oo malayga ay ka gadanayeen oo meelaha ka yimid bariga iyo baalkiisa kasoo kalluun doontay dooyihii way la wareegeen ilaa toddoba doon ay la wareegeen oo waxay saareen ciidamay saarteen shalay wayna la dhaqaajiyeen tan kaleeto waxa weeye dadkii shaqaynayay wax ay xireen iyo waxay ka dhigeen iyo wax ay maaragtay meesha uga tageen iyagoon haysan gaadiid ay ku dhaqaaqaan walaal saamayn badan bay yeelatay ummadda maciishadooda ama shaqadooda waxay ku xirantay isgaarsiinta xiliyadii horon isgaarsiin la aqoon ummaddu way noolaa jirtay wayna shaqaysan jirtay laakiin hadda waxaad moodaa ummaddii inay hal marba habsatay oo shabka dhulka ku qaaday abaarina way ka jirtay dhulka biyalaani way ka jirtay haddana markii laga xayiro isgaarsiinta ummadda wax ku weydiisanayeen waxaad moodaa boqolkiiba sagaashan ummadda nolosheeda inay dhacday ma garan wixii ka dambeeyey dagaalkii ceel cabdi ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada galmudug waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo shabaabku ay halkaa ka wadeen iyadoo sidoo kale la sheegaya in kooxda shabaabku ay fagaaro ku yaalla xaradheere ku gowraceen nin oday ah oo lagu magacaabi jiray xasan maxamuud midda kale ninkaasi waa uu jir ahaana lagu yiri kolley odag ah oo ay dileen ama ay direeyeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo